بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين البخاري قال وxuu yihi قاala رasuul اللhi slى الله عlيه وsلم maن yurid الlah bه خayrا يfaqih fi الdiin وإnma العilm bالتacalم casharkeenu caaw wuxuu ka bilaabanayaa xadiidka sagaalaad oo kitaabka mukhtasar اlbukhaari libni abi jamra abi jamra sheikha la yidhaha waa sheikh alifay laakiin kitaabka axaadiistii saxiixulbukhaari laga soo qaatay oo saddex boqol oo xadiis ku dhow ayaa ku qoran saxiixulbukhaari bay kulli ku wada yaalliin waa xadiis wada saxiixa oon hal mid oo ka mida shaki uusan ku jirin xadiidka sagaalaad ayuuna casharkeennu insha allahu ka bilaaban doonaa oo casharkii noogu horreeyey faahfaahin ay noogu laabneed xadiidkan xadiidkan imaamulbukhaari baa wariyey mucallaq baa la yidhaahdaa sanadka markii bilowgiisa la gooyo mucallaq baa la yidhaah laakin waalxaqu annahu mawsuulun faqad wasalahu albukhaariyu fii baabin aakhar xadiidkan iyo midka ku xigaba tacliiq baa hadda ka cabiran yihiin laakiin iyagoo mawsuul ahoo sanadkoodii intii qofoo laga wariyey dadk saxaabt ee a'imadii laga wariyey la sheegay ayuu imaamulbukhaari qoray albukhaariyu imaamu albukhaari qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam man yurid illaahu qofku ilaahay la doono bihi mankaba khayran khayr dhammaystiran oo kaamil ah qofku ilaahay la doono ugu talagalo yufaqihhu wuxuu fahamsiiyaa fi ddiini diinta islaamka ayuu fahamsiiyaa ilahay ana fahamsiiyo wa innamaa in kale maahan alcilmu cilmigu bitacallumi waa barasho cilmigu waa tacallum iyo waxbarasho ma aha mudaalaco iyo waraaqaan akhriyo iyo jaraa'id baan wax ka akhriyo iyo hadda ka horan taariikh iyo joornaal iyo wargeys soo baxa iyo boggaa waxa weeye jariidadaasan akriyo iyo intaasaa cilmigayga noqday cilmi taasu ma aha cilmigu waa tacallum waa naqli waa sanad waa madraso iyo dugsi in loo galo macallin loo yeesho wax la barto ma ahan wax lagu barto idaacadan ka dhegaysto iyo hal habeenaa canjel la ii shida iyo joornaalka soo baxan ka akriyo iyo jaraa'idkaas iyo waxa weeyaan ka dhegaysto iyo ma aha intaas cilmi lagu noqon maayo laakiin tacallum waxaa la rabaa inay noqoto xirfadaadu tacallum wa tacliim tacliim waxaa la yidhaahdaa waxbaridda ummadda wax la baro tacallumna waxaa la yidhaahdaa waxbarashada nafteeda haddii lagu yidhaha xirfadaadu waa maxay waa inaad tidhaahdo altacallum wa tacliim xirfadayda iyo shaqadaydu waa waxbarasho iyo waxbarid ummaddana intaan aqaanan baraa anigana waxaanan aqoon baan sii bartaa oon kororsadaa markaas ayaad waxaa tahay qof gaaraya maqaam gaaraya weeye ilaahay darajada noocaas allahna siiyo altacliim watacallum nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man yurid illaahu qofku ilaahay la doono bihi manka khayran khayr dhammaystiran qofku ilaahay la doono yufaqihhu wuxuu fahamsiiyaa fi ddiin fiqhi markaad maqasho falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiin tafaquha iyo fiqhi waxa weeye waa midkii xadiiskii safiinaho kale ugu horray jiray waa midkaa naftiisa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin safiinada midka ugu horeeya oo bilowgeeda ku qoran waa xadiiskaa naftiisa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii ilaahay khayr la doono diintuu fahamsiiya marka fiqhi baa la yidhaha fiqhigu waa fahmu ddiin waa faahfaahintii aayadda iyo xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee culummadu jeebkooda masale ay kala soo baxeen ma ku jirto wa innamaa in kale maahane alcilmu cilmigu bitacallum waa waxbarashuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam cilmigu waa tacallum waa inaad waxbarato shaygaad baratana tacliim ku samaydo ood ummadda sii bartaa la rabaa taasaa la yidhaahdaa cilmiga xadiidkan nabiga alaysaxaabiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis kale wuxuu ku yidhi majlisu fiqhin khayrun min cibaadati sitiina sana meel oo fiqhi ah oo la fadhiisto oo diinta lagu fahmaayo waxay ka fiican tahay lixdan sano cibaado ah oon cilmi lahayn xasanu bisri oo taabica wuxuu yidhi alfaqiihu ruuxa faqiih la yidhaahdo oo diinta fahamsan huwa zaahidu fi ddunyaa waa ruuxa adduunyada ka jeestay alraaqibu fi alaakhira aakhiro jeclaaday albasiiru biamri diini diintiisa arrinteeda arkay almudaawimu calaa cibaadati rabbih ilaahay caabudkiisana daa'imaya kaasaa la yidhahdaa diintuna waa caqiidada cilmulfiqiga xadiista tafsiirka cilmiga aalada oo naxwada oo lagu fahmo culumta lala xidhiiro oo culuumulxadiidka kulligood cilmigiibay ka mid yihiin in la barto loo baahan yahay xadiidka tobnaad oo kitaabkan albukhaariyu imaam albukhaari qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam xadiidkanna wuxuuna barayaa walaalayaal doonashada cilmiga la doonto oo jidadka cilmiga lagu doonaayo la qaado faa'iidada ay leedahay wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man salaka qofkii qaado dariiqan waddo dariiqaasoo yadlubu oo ku raadinayo bihi bihi bisuluukihi qaadidiis waddo aad qaadideeda ku raadinayo cilman cilmi oo ku dalbayo qofkii soo qaada sahala allaahu wuxuu ilaahay u sahlaa lahu qofkii dariiqan waddo ayuu ilaahay u sahlaa dariiqaasoo muusilan gaarsiiya ila aljannati jannada gaarsiiya dariiq oo jannada lagu gaaro oo ilaahay kugu siinayaa midka aad diinta ku doonanayso fiiriya walaalayaal fadliga meeshaa nicmada taalla waddo aad cilmi ku doonaydaad soo qaaday diin baad u socotaa dersi baad soo dhegaysanaya wax kale uma socotid waddadan aad ku socoto ilaahay wuxuu kuugu sahlayaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waddo jannada ku geyda uu ilaahay kuugu sahlayaa xadiidka kow iyo tobnaad oo kitaabka aan akrinayno wa can mucaawiya waxaa laga wariyey saxaabiga mucaawiya la yidhaahdo mucaawiya ibnu abi sufyaan ibnu xarbi mucaawiya wuxuu ka mid ahaay kaatibulwaxyi lirasuulillaahi baa la yidhaha sala allahu calayhi wasalam asxaabta nabiga qaybaha waxyiga qor-aan buu ka mid ahaay hadalkii nabigu yidhaaba qora bisha rajab sanadkii lixdanaad ayuu ayuu geeriyooday lixdan markii hijrada nabigu maraysay wuxuu jiray saxaabigan markuu geeriyoonayey toddobaatan iyo siddeed sano qaala saxaabigan mucaawiye la yidhaha wuxuu yidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigaan maqlay calayhi salaatu wasalaam yaquulu xaal ou dhahayo man ruuxi yuridillaahu ilaahay la doono bihi asaga khayran khayr dhammaystiran waa tii oo kaleeto tanwiinta tanwiinu tacdiim la yidhaahdaa khayr dhammaystiran qofku ilaahay la doono yufaqihu wuxuu fahamsiiyaa fi diini diinta ayuu karsiiyaa oo fahamsiiya ilaahay hana fahamsiiyo ilaahay hana karsiiyo ilaahay ha noo fududeeyo camalfalna ilaahay ha noogu daro maxaa yeele haddaad inta fahamto barato aadan waxba uga dhaqmin qiyaamada xujay kugu noqe ha la yidhi hadda aqoonteed o dhan xujo inay nagu noqoto maahane maxaan ka haynaa ilaahay tii ay xujo ku noqoto kuway ku noqoto ilaahay naguma daro ilaahay diinta camalfalkeeda kulli markasta ilahay waxaa laga baryaa inuu camalfal ilaahay ku siiyo ood ku dhaqanto qofkii ilaahay khayr la doono diintuu fahamsiiyaha yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam khayrba haddii ilaahay kula maago diinta xaggeedaa lagu leexinaya fere waxaa la yidhi ummadda saddex qaybaa loo qaybiyaha la yidhi ruux ilaahay khayr kaamila la doonay ruuxaan khayr oo dhanba lala doonin iyo ruux khayr lala doonay laakiin khayrka aan loo kamilin saddexdaas baa loo qaybiya xadiiska marka laga hadlayo ruux ilaahay khayr kaamila la doonay waxa weeye waa ruuxa diinta la fahamsiiyey camalfalna loogu daray kaas alla ilaahay nagu daro kuwaas ruuxa khayr oo dhan aan lala doonin waa ruuxaan iimaanka lahayn khayr oo dhan ba ilaahay lama doonin baa layidhi ilaa iimaanka khayr ka bilowdaah ruuxa khayr lala doonay laakiin aan loo kamilinna waa ruux diin islaam ilaahay ka dhigay laakiin oqoon diineed ba aan loogu dirin waa iska jaahil waana islaamna waaye khayr waa la siiyey oo waa iimaanka laakiin looma kamilin waxbaa ka maqan oo waxaa ka maqan diintii oo dhan man yurid illaahu qofkuu ilaahay la doono bihi asaga khayran khayr dhammaystiran yufaqihu wuxuu fahamsiiyaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fi ddiini wa innamaa in kale mahane ana anugu qaasimun mid wax qaybinayaan ah muxuu qaybinayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyiga inaan idin soo gaarsiiyo baan idiin qaybinayaa qof gooni aan ku khaas yeelaya ma leh qof walba nabigu calayhi salaatu wasalaam waajibka ilaahay buu u sheegay kanaan reer hebelaha diinta aan u sheego nabi moxamed ma ahayn siirad hadyigiisu calayhi salaatu wasalaam culummadana waa sidaasoo kaleeto qof kasta oo muslima oo xaqdoona ah diinta loo akhriya shaksi gooniya iyo saaxiib iyo qof gooniya kula xidhiira loo akrin maayo laakiin haddaad wakti u hesho oo ilaahay kuu suurto geliyo xaqa waxaa loo sheegaa qof kasta oo diinta u baahan iyo qofkii xataa diintii ka fogo naftiisa loo sheegayo waajibaadka ilaahay saaray wa inamaa in kale maahna ana anigu qaasimun midka qaybinaya waxyiga ummadda wada gaarsiinaya baan ahay wallaahu ilaahayna yucdii asagaa bixinaya min alfahmi garashada qadra maa yatacallaqu biqudratihi baa layidhi qadra maa yatacallaqu bihi iraadatuhu ilaahay asagaa bixinaya maxaa looga jeedaa masalan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ummaddii khayrkii u sheego oo xaqii u sheego fahamsiinta ilaahay baa sii kara ilaahay baa qofkii wax fahamsiin kara culummadii waa sidoo kaleeto sheekhee markuu kitaabkii akriyo xadiiskii akriyo aayaddii akriyo daliilkii akriyo ruuxna isla markii hal sano markii wax loo aqraayo oo wuxuu noqonayaa bad adiladiibuu fahmaa kitaabkiibuu akrinaa xadiiskiibuu fahmaa kitaabka ku xigayoo kale u fahmaa kanuu asaga yaaba shay kale sii noqonayaba ruuxna dhowr bilood soo u dhegaysanayo intuu waxba ka fahmo waa u iska tegaa fahamsiinta marka qofka wax akrinaya waxa weeye ma bixiyo mar kasta fahamka ilaahay baa bixiya ilaahay baa la weydiistaa qofka bini aadamkaa kulli waaba iska daciifba laakiin ducuu leeyahoo ducadii wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay asxaabtu ilaahay noo bari dhihi jireen mu'miniintii oo dhanna waxa weeye ilaahay noo bari in la yidhaahdo ayaa meesha ku jirta oo weliba waxa weeye waalidkii iyo sheekhaagii iyo mar walba aad ka dalabto ducadii oo tidhaahdo baari u noqoto ood qalbigiisa ka farxido oo ardannimadaada uu ku farxo maxaa yeele diin aan duco lahayn meel ku gaari maydid diin aan adaab lahaynna meel ku gaari maysid waxay dhahaan culummadu oo kutubaha ku qoran cilmun alcilmu bilaa adab ka shajarati bilaa samar cilmi aan adab lahayno waxay la mid tahay geed meel lagu tallaalay oo aan midho dhalin oo saad u waraabinaysay wax midha ka soo dhala waayeen bay la mid tahay marka geed qallalan oo lagu khasaaray ilaahay nagama dhigo wa innamaa in kale maahna ana anigu qaasimun baa ahaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wallaahu yucdii ilaahay baana fahmada bixiya fahmad allah noo furo walan tazaala kama suulayso haadihi tan alummatu ummadda ahi qaa'imatan inay tahay mid taagan qaa'imatan mid ku taagan calaa amrillaahi ilaahay amarkiisa iyo diintiisa iyo iimaanka iyo islaamka inay ummaddaanu weligeed diinta saa ugu dheggan tahay marnaba ka suuli mayso oo ay midtid xaqa ku noqonayso laa yaduruhum dhibi maayo waxna ka qaadi maayo man ruuxii khaalafahum khilaafa ruuxii khilaafo oo shayga xaqa kugu khilaafo waxba ka qaadi maayo kun maca alxaqi xaysumaa daara xaqu meeshuu u wareego iyo meeshuu joogo iska joog adugu qofkii ku dhiba oo ku khilaafa waxba kaa qaadi maayo xaqa mitid ku noqo kuleeyaha nabigu calayhi salaatu wasalaam weliba ummaddiisa waa lagu ammaanay qofka shayga wanaagga ah oo xaqaa ku mitida oo ku dhega cadduu calayha binnawaajid ilaa naftu idinka baxdo halkaa gowsaha ugu dambeeda ku qabsadau yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam sunnadeeda iyo xaqa ku dhega yaan laydinka fujinin marnaba walan tasaala kama suulayso haadihi tan alummatu ummaddaahi qaa'imatan inay tahay mid uqumaysa oo ku sugan oo ku taagan calaa amrillaah ilaahay amarkiisa diintiisa islaamka mid ku toosan ku socota ku dheggan inay tahay ka mas-uulayso laa yaduruhum wax mana dhibayo wax ka qaadi maayo man ruuxii khaalafahum khilaafa xataa ya'tiya amrullaah ilaa amarka ilaahay ka yimaado amarka ilaahw imaana waa kee amarka ilaahay oo imaanaya waa qiyaamada ataa amrullaahi amarka ilaahay baa yimid amarka ilaah oo markasta qur-aankuna sheegayo meeshana lakugu sheegayo waa qiyaamadii ilaa qiyaamada laga gaaro oo amarka ilaahay ka yimaado oo nafta laga qaado ummaddaanu inay diinta ku taagan tahay oo ku socoto oo ku dhimanayso ka suuli maydo oo dadkii wanaagsanaay sidaasaa lagu tilmaamay ummaddaas diinta ku toosan oo waxa weeye aan ka suulayn waxaa lagu tilmaamay aljamaacatu almutamasikuuna bisunati almustafaa sala allahu calayhi wasalam imaam albukhaari wuxuu ku tilmaamay ahlulcilmiga axmed binu xambal wuxuu yidhi haddaysan ahlulxadiiska ahayn dadka sidaa nabigu ku tilmaamay falaa adrii man hum qof iyan uuma garanayo marka waxa weeye waa oon ummaddii wanaagsaneed oo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ka mas-uulayaan mana ka dhaqaajin hayaan xaqa inay ku sugan yihiin oo ay ku taagnaanayaan amarka ilaahay mana mana dhibayo qofkii khilaafo oo dabamareeya ummaddaas xaqa ku mitiday qofkii khilaafo oo khilaaf iyo tashwiish ku furmaaga waxba ka qaadi maayo xataa ya'tiya amrullah amarka ilahay ilaa uu ka yimaado amarka ilahay waa qiyaamadii qiyaamaduna waxaa la yidhi intaan saacadda qiyaamo dhicina mu'miniinta o dhan adduunyada laga qaadaa layr yar oo oo fudud baa imaanaysa marka qofka mu'minka naftiisa tartiib ayaa looga siibaa baa la yidhi markay waxay imaanayan intaan qiyaamadu imin imaan ka hor amarka ilaahay dabayl jilacsan baa imaanee markay qiyaamadu soo dhowdahay ruux kastaoo mu'mina wiil kastaoo mu'minada gabadh kastaoo mu'minada ruuxday ka qaadee baa la yidhi marka waxaa soo haraya adduunyada markaas ummad xun oo xishood aan lahayn oo sida dameeruhu isku boodaan jidadka iskugu boodaya qofka ugu xishood roono waa midka yidhaahdaa la yidhi jidka wax yar noo banneeya kaasaa ugu fiicana la yidhi kandhahaya aaba ugu roon axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay qiyaamadu ku dhici mayduu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa lukacun ilaa lukac ibnu lukac buu yidhi garac garac dhalay maahane qof kale qiyaama ku dhici mayso macnaha dad ayaga dhan waxa weeye aan nasab lahayn oon diin haysanin oon islaam lahayn islaamnimo ku sugnayn oo fuxshiya oo fusaqo ah ayaa aakhiru zamaanka adduunyada iskugu haraya baa layidhi sida ummadda fiican loo soocayo loo soocayo loo soocayo a waxaa isku harayda kuwa diin daawayaalahaas ku soo haraya allah naga badbaadiyo xadiidka toban iyo labaad oo kitaabkeenna mukhtasaru lbukhaari ama libni abi jamra waxaa laga wariyey gabadha la yidhaha asmaa bintu abibakar wa can asmaa waxaa laga wariyey radia allahu canha bal asmaa wax yar taariikhdeeda aan qaadanno asmaa bintu abibakar gabadhan waxaa la yidhaha asmaa bintu abibakar waxaa walaasheed ah caaisha bintu abibakar sidiiq waxaa aabbaheed ah abubakar sidiiq waxaa awowgeed ah abuquxaafa waxaa zawjkeedii ah waxa weeye subayr binu cawaam oo casharatu lmubashiriin ka mid ah waxaa wiilkeedii ah cabdullaahi binu subayr inta nasiiba oo ilaahay siiya u fiirsada awowgeed waa saxaabi walaasheed waa saxaabiyad walaalkeed waa saxaabi aabbaheed waa saxaabi ninkeedu waa saxaabi wiilkeeduna waa saxaabi intaasoo nasiib yaa haysta intaas oo nasiib yow yahay qofka haysta ma jiro waa nasiibsatay asmaa bintu abibakar waxay walaalo ahaayeen caaishatu bintu abibakar sidiiq laakiin isku aabba maahayn waxaan rabaa isku hooyo maahayn waa isku aabe caaisho iyo iyaduye isku hooyo maaha caaisho iyo asma yaa weyn asmaa weyneed baa la yidhi toban sano ay caaisho ka weyn tahay caaisho hooyadeedna uma rawmaana la yidhaah asma hooyadeedna gabar kale oo zubayr oo mako ku furay waxaan rabaa ee abubakar sidiiq ayaa intii jaahiligaba uu furay baa la yidhi marka waxa weye isku hooyo ma ahayn gabadhan la yidhaha asma bintu abibakar sidiiq konton iyo lix xadiis ay nabiga ka warisa calayhi salaatu wasalaam waxaa qabi jiray saxaabi la yidhaahdo subayr maka ayuu ku guursaday wuxuu furay isagoo madiine jooga subayr binu cawaam waxay ku geeriyootay magaalada makal mukarama ayay ku geeriyootay asma ayada oo taariikhdu ay marayso lixdan ee waxaan rabaa toddobaatan iyo saddex sano wuxuu cumrigeedu gaaray boqol sano boqol sano markay marayday hal ilig oo ilkaheeda ka dhacay lama arko hadda waxa weeye gabdhihi ayagoo iyagoo soddon jira ayaaba dadkii qaar ilkihii ka dhammaadeen baa la yidhi asmaa markay maraysay boqol sano cumrigeedu hal ilig kama dhicin baa la yidhi hal gows kama maqnayn caqligeedu meel yar iskama beddelin wax kastoo su'aasho qofka labaatan jirka ah waa ka oqoon badneed baa la yidhi waana ka maskax badneed salafu saalixi waa la su-aalaa la yidhi adinkoo cumrigiinnu boqol marayo ayaad wax walba u jeediin maxaad ku gaarteen nicmadan way ka jawaabeen waxay uga jawaabeen xibnahan aad u jeedaan oo sidaan u barakaysan annagoo dhallinyaro ah ayaan diinta ilaahay u isticmaali jirnay ilaahaan uga shukri celinay xafidnaahaa fi asiqari fa xafidaha allaahu fi lkibari markaan yarayn ayaan ilaali jirnay xibnaheenna oon xumaanka dhowri jirnay markaan da'weyn gaarnana ilaah baa noo ilaaliyey saasay dhihi jiraan baa layidhi gabadhan la yidhaahdo asmaa bintu abibakar isidiiq waxay ahayd dadka midda ugu oqoon badan wa kaanad min acrafi annaasi bitacbiiri ru'ya ru'yada oo la tacbiiriyo o la fasiro gabdhaha midda ugu oqoon badan bay ahayd waxayna ka baratay aabaheed abubakar sidiiq ayaa aada u yaqiinay wiilkeeda cabdullaahi binu zubayrna wuxuu ahay dadka midka ugu cilmiga iyo fahmada badan uu ka mid ahay waxaa ka mid ah cabdullaahi binu zubayr cilmigiisa iyo xikmaddiisa maalin baa waxaa soo maray baa layidhi sayid cumar ilmo dhallinyaraa oo dheelaaya oo meel ku ciyaaraya ayuu soo maray oo uu ka mid yahay cabdullaahi binu zubayr ilmihii markay u jeedeen cumar binu khadaabay kala carareen cabdullaahi meeshii buu iska fadhiyey sayid cumaraa ku yidhi maa laka lima lima maa laka lam tahrab maca asxaabik maxaa kugu dhacay ilmihii way kala carareen adiguna waad hartay markaasuu ku jawaabay amiir yaa amiira almu'miniin lam akun calaa raybatin fa akhaafuk ma ihi anugu shaki buu yidhi mid kaa qaba oo kaa cabsanaya walam takun idariiqu dayqatan fa awsacu lak ma ihi buu yidhi waddaduna mid cidhiiri ah ma ahan oo aan meel kuu bannaynayo marka haddii waddadiina meelu kuu bannaan tahay aniguna aanan kaa baqayn maxaa maxaan la cararayaa buu yidhi waa canug yar saasuu ku jawaabay wiilkeedu wuxuu ahay muhaajiriintu markay tageen magaalada madiino intii muddaah ayaan waxaa la yidhi gabar ilma dhashaa la waayey gab dadkii soo hijrooday intii muddo ah marka yahuuddi aa dheheen waa la sixray dheheen kuwaan ilma damba u dhalan maayaan saxaabigan baa dhashay cabdullaahi binu zubayr la yidhaahdo ninkii ugu horreeyo muhaajiriinta u dhashow ahay aada loogu farxay baa la yidhi wuxuu ku dhashay meesha ilaha qubaa nabigay u keentay calayhi salaatu wasalaam asmaa wuxuu nabigu saaray korkiis wuxuu yidhi timir ha la ii keeno waa loo keenay afkiisuu nabigu waxa weye ku calaliyey wiilkiibuu afka ugu shubay haddana shayga gala calooshiisa midka ugu horreeya wuxuu ahay riiqu rasuulillahi calayhi salaatu wasalam cabdullahi binu zubayr candhuufta nabigu ahay wuxuu ahay cabdullaahi binu zubayr waa asmo wiilkeedii saxaabigay dhashay wa kaana sawaaman qawaaman wusuulan liraximi kasiira tacabud nin soom badan oo habeenkii salaatuleyl badan oo qaraabada xiriirin badan oo cibaado badan ayuu ahay lix maalmood uusan waxba cuni jirin oo calooshiisa uu mara ku xidhan jiray cabdullahi binu zubayr saxaabiga lix maalmood nabigana calayhi salaatu wasalaam mararka qaar wax la cunaa inta la waayo gadaal dambay noogu imaan doontaa ayuu calooshiisa dhagax ku xidhan jiray walaalayaal maantana xaggeen maraynaa adduunyo kaliyaan raacdaynaynaa wax kaleba kama warqabnaba war adduunya soo dhammaan mayso adduunyo nabiyullaahi nuux ambiyada ilaahay nabiga ugu cumriga dheeray a waxaa la yidhaahday yaa adwala alambiyaai cumran kayfa wajadta dunyaa nabi nuux wuxuu gaadhay kun sano ayuu cumrigiisu gaadhay ambiyada nabiga ugu cumriga dheeray buu ahay nabi nuux ka warran baa layidhi adduunyada markaasuu yidhi adduunyo haddaad iga waraysataan adduunya oo dhan waxaan ku miihaaliye buu yidhi ka daarin lahaa baabaan guri laba albaab leh ood albaabna ka soo gasho albaabna uga sii baxdo ay adduunya lamid taha buu yidhi markaad adduunya iga waraysanaysaan adduunya sidaas weeyi sida aan u malaynayno iyo ahlullaahi walaalayaal say ahaayeen labay kala tahay marka waxa weeye gabadhan la yidhaha asmaa xadiiska aan wadanni eh taariikhdeeda waan ka hadalnaye waxaa laga wariyey ana anabiya sala allahu calayhi wasalam xamida allaha ilaahay buu ku u mahdiyey maalin ilaahay buu u mahadnaqay wa asnaa calayhi ilaahay buu ammaanay uma qaala markaasuu wuxuu yidhi maa min shayin shay ma jiro xadiidkan wuxuu ka hadlaa fidnada iyo su-aasha qabriga munkar iyo nakiir walaalayaal si fiican aanu wada fiirinoo bal ilaahay noo yasire ah maa min shay-in shay ma jiro shaygaasoo lam akun aanan ahayn uriituhu mid lay tusiyo oo lay ogeysiiyaahu ma jiro shay aan hadda ka hor aan lay ogeysiino ma jiro ilaa hadduu jiraba ra'aytuhu waa arkayaa fii maqaamii booskaygan iyo maqaamkaygan haada oo kana anoo fadhiyaan u jeedaabuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ma jiro shay aan hadda ka hor lay tusin ilaa hadduu jiraba ra'aytuhu fii maqaami haada booska hadda aan taaganahay anoo taagan aanba arkaa oan u jeeda nabigaa loo bandhigay adduunyadii o dhan iyo aakhiradii janno iyo naaraa saas loogu bandhigay asagoo gogashiisii dhex fadhiya calayhi salaatu wasalaam xata aljannatu jannadii iyo wannaaru naartii xataa waan u jeeda waa la labadiiba haddan fiirsanaya buu nabigu le alayhi salaatu wasalaam janno iyo naar baan u jeedaa buu nabigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam fa uuxiya waxaa la ii waxyoodoo la ii sheegay ilaya xaggayga annakum adinka tuftanuuna in laydin fidnaynaayo oo laydin imtixaamayo oo su'aalo laydin weydii doono allaha noo yasiro fii qubuurikum qabriyaalkiina dhexdooda imtixaan baa laydinku su'aalaya qof walba waa la su'aalayaa ilaa ilmaha yararkaa saqiirnimada ku dhinta mukar iyo nakiir su'aal ma weydiiyaan sida raajix ah ilmaha yaryarka ah oo dhinta su'aal lama weydiiyo qabriga laakiin inta kale ummadda waa la su'aalaya waa laydin imtixaamayaa su-aashu waa imtixaan iyo fidno allaha noo yeesiro fidnatan usoo qadaro fidno ayaa laydin fidnaynaa fidnadaasoo mithla xagga dambe usoo gudub fidnada midda kale ku xir fidnadaasoo mithla fitnati masiixi dajaal ama fidnadaasoo ow qariiba fitnati masiixi dajaal qaalo raawi usoo qadaro wuxuu yidhi laa adrii aya daalika qaalat asmaa saasaa loo kala bootiyaa meeshaan istisaarkeeda iyo hadhow idinku adkaani si fiican u fiirsha fa uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday annakum idinka tuftanuuna in laydin fidnay doono fii qubuurikum fitnatan usoo qadar halkaas fitnatan fidnadaasoo mithla xagga kale u gudub fitnati masiixi dajaal masiixu dajaal fidnadiisa la mid ah ow qariiba ama u dhow fitnati masiixi dajaal masiixu dajaal fidnadiisa u dhow waa shaku raawi maxaa lagu shakisan yahay raawigii asmaa ka wariya wuxuu ku shakiyey inuu asma ka maqlay waa laydin fidnaynaa fii qubuurikum mithla fitnati masiixi dajaal ama inuu ka maqlay waa laydin fidnaynaa fii qubuurikum qariiba fitnati masiixi dajaal qariiba iyo mithlu labadaas lafdi midkau ka maqlay asmo oo ku shakiyey shaku raawi baa la yidhaahdaa qaala usoo qadara marka qaala raawi ninkii ka wariyey can asmaa ayaa wuxuu yidhi laa adri anigu kalama ogi aya daalika labadan dhawaq qariiba iyo mithla labadaas kii ka ahoo qaalad asmaau ay tiri kalama aqa anugu labadaan lafdi kii asma ay tiri oo aan ka maqlan kala oqoola ah waa ku shakisanahay macnaha waa laydin fidnaynaa fidno la mid ah masiixu dajaal fidnada aakhiru samaanka uu la imaan doono fidno iyo imtixaamka agdhow ay malaa'igtuna qabriga idinku su'aalayaan allah noo yasiro ama fidno lamida midda masiixu dajaal masiixu dajaal fidnadiisu waa weyn taha walaalayaal aakhiru samaanku imaan doonaa waa gaal dhahaya ilaah baan ah wuxuu wataa toddobaatan kun oo ruux oo waddanka isbihaan yahuudda joogta ka mid ahu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam oo kulligood ka daba sabcinaaya oo ka daba odhanaya waa ilaaheenni markaasuu haddana wuxuu wataa dameer xun oo il baqsan ayuu wataa asaga naftiisu ilaa waxaa layidhi meel soo kuruuranoo meel soo macnaha waxa weye buuran oo ilow ka baqsan yahay waxaa ku qoran baa la yidhi ka iyo fa iyo ra kafara wuu gaaloobaa isha waa dhex qoran buu xadiista nabigu leeyahin calayhi salaatu wasalaam kafara kaafkii gooni fa'dii gooni ra'dii gooni haddii laysku dara maxay noqonee kafara qof walbaa akhri doona dhinaca midig waxaa ka socdaa la yidhi labadiisa dhinac midna waxaa socda webi naara midna webi janno ah qolo walba wuxuu leeyahay ilaah ma ii taqaanin qoladii tiraa kuuma naqaano xoolaha wuxuu leeyahay gura cirka wuxuu leeyahy roob ha siin dhulka mira ha keenin abaar ku noqo abaaru ku noqonayaan waa lagu imtan ummaddaa lagu imtixaamayaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nabi walba oo adduunyada yimaada qoomkiisa wuxuu uga taariikhay jiray shaydaanka isha baqsan oo aakhiru samaanka imaan doonoo la yidhaha masiixu dajaal waa fidno badan yahay allah naga badbaadiyo masiixu dajaal afartan beriyo adduunyada joogi doonahu nabigu yidhi maalinka ugu horeeya wuxuu la eg yahay maalinkaasu toban iyo laba bilood iyo hal maalin baa isla eg qoraxdu dhici may maalinkaas toban iyo laba bilood hal sano ah qorraxu soo jeedaya ka warrama walaalayaal sida axaadiista nabigu qoraysa calayhi salaatu wasalaam maalinka ku xigana oo labaad ilaa afartan beriyuu joogayaahe maalinka labaad soddon maalmood mudalla-a a qoraxdu soo jeeday oo hal maalin noqonaya maalinka ku sii xigana oo saddexaad toddoba beri iyo hal maalin baa isle eg maalmaha kalena sidooday ku soo laaban doonaan ugu dambaystana nabi ciisaa soo degoo doona oo dili doonau nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dajaal birta asaga oo wato eebadaha lagu dili doonaa tiisaabaa lagu dilaa baa la yidhi dajaal marka fidnoola waaye qofkii rumeeya jannaan gelaahu leeyahay naarow ku dhaca waa gaaloobay qofkii beeniyana jannow gelayahu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam afar meelood ay axaadiista nabigu qorayaan inuusan geli karin magaalada madiino magaalada mako baytulmaqdes iyo meeshii nabi muuse ilaahay kula hadlay markii towreed la siinaayey oo duuru siinaa meesha la yidhaahdo afartaas meelood dajaal waa laga xarimay laakiin adduunka inta kale macal meesha hadda aan joogno oo qof walba caawa ka hadlayo ilaa maka iyo madiino iyo ma ahan meelahaasi inta kale adduunka dajaal baa soo istaagi doona dabayl waa ka orod badan yahay shartiisu waa biqudrati aljabbaar waa shaksi iyo dad raacsan laakiin daqiiqad daqiiqad kastaba adduunka waa isku soo marayaa buu nabigu leeyahy alayhi isalaatu wasalaam nabigaa nooga sheekeeyey dajaalka sidaas u fidnada badan oo diintaada iyo iimaankaa kaa fidnaynaaya su-aasha qabriga lagugu su-aalayo oo munkar iyo nakiir ay la mid tahu yiri nabigu ama ama ka badan tahayba allahna allah noo yasiro ay ama la mid tahay ama ka agdhowda qofka markii la imtixaamayo oo malaa'igtu imtixaamka ay ka qaadayaan su-aalaha ay weydiinayaan nabi moxamed a ka mid a calayhi salaatu wasalaam waana kan yuqaalu waxaa loo leeyahay qofka marka su-aasha la weydiinaayo maa cilmuka ogaantaadu waa maxay bi haada arajul rajulkan ogaantaadu maxay ka tahay rajulka waa kay waa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam la dhihi maayo nabigan ma taqaanaa nabi moxameda la dhihi maayo illa haddii la yidhaahdo wax in loo sheegay noqone markaa loo sheegi maa magacii ma taqaana laleeyahay qofkii mu'min ahaay oo nabi moxamed jeclaay oo raacsanaay oo qalbiga ka jeclaay oo ku daya jiray qabriga marka lagu su-aalana nabi moxamed ma oqowey doono calayhi salaatu wasalaam qofkii adduunyada nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwa soomaalida ahoo waxyaabaha qaar ku hadlaya oo adduunka waxa weeye diintoodii iibsaday oo waxyaabaha aan la sheegi oqoonba ku hadlaya oo la sheegayo oo waxa weeye qoraallada soomaalida ah soo qoray qoraallada waxa weye af soomaaliga ah soo qoraya oo nabiga aflagaadaynayo hadda aan diinta haysan hadda qabrigii uga go-anta ogaaw qabrigii uga go-anta masaa'ibtuna waa fara badan tahay walaalayaal gaalnimadu jinsiyad ma taqaano fa ama fa ama almu'minu ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ruuxa mu'minka ah aw ilmuuqinu ama ruuxa xaqa yaqiiniyey oo nabi moxamed qirsan oo diinta yaqiinsan laa adrii kalama ogi ayuhumaa labadankii ka ahoo qaalad asmaa'u ay tiriye fa yaquulu qofka fiican oo wanaagsan wuxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa mu'minkii huwa asagu qofkaan ninkaan aad suaalayna su-aalaysiino muxammadun waa nabi moxamed rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam waa rasuulka ilaahay jaa'anaa wou noo yimaaday bilbayinaat xujooyin cadcad iyo diin iyo adilow noo keenay iyo mucjisooyin cadoo la hubo walhudaa hanuun buu noola yimaaday fa ajabnaahu waanu ajiibnay waa raacnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waattabacnaahu waa raacnay huwa ninkaan aad i su-aalaysaano muxammadu nabi moxamed weeye calayhi salaatu wasalaam halaathan saddex mar oo wuxuu ku laalaabanayaa waa nabi moxamed xaq buu noo keenay hanuun buu noola yimid waa ajiibnay waa raacnay waa rasuulka ilaahay buu leeyay calayhi salaatu wasalaam saddex mar ilaahuw imtixaamka noo fuuday imtixaamyada maanta laga baqayo oo qof walbaa leeyahay imtixaan baan bishaan leeyahay oo lala hurdi la'yahay waxaa ka daran walaalayaal imtixaamka aakhiro kaas ma la saxay oo ma loo diyaar garoobay imtixaamka aakhiro ma saxday salaada baa lagugu imtixaamayaa soonkaa lagugu imtixaamaa waxaa sekadii baa lagugu imtixaamaa xajkii baa imtixaam lagaga qaadayaa iimaankaagii baa lagugu imtixaamaa rasuulka sidaad u qirsaneed baa lagugu imtixaamaa nabigiiba hadda lagu weydiinaa feeri marka imtixaam salaadaada iyo cibaadadaada imtixaam ugu horraydee kan markaad ka soo baxdo imtixaamkan haddii maanta aad ku dhacday haddii kale wax qayma kuma fadhiyo shahaadaad ku fekerti shahaado iyo aqoonsi iyo sharci iyo baas inaad heshaad ku fekerti ood waxa weeye aad basaboor international adduunka aad ku marto haysato kii lagu marayay siraadka oo qiyaamada ilaahay lagu hor istaagayay shahaadadii runta aheed oo waxa weeye oqoonsiga ilaaheeya oo kelimatu tawxiida ma haysata waxa weeye meesha aan ka fekerayno walaalayaal ma aysan ka fekeri jirin dadka ilaahay ka baqaya oo wanaagsani shahaadada waxay ka fekerayeen midda ilaahay agtiisa lagaaga mara kaco waxa weeye sharafta waxay ka fekerayeen mid midda ilaahay agtii lagu yeesho zaadkooda waxay ka fekerayeen zaadka aakhiro bangiga iyo dhaqaalaha iyo waxa weeye dhaqaalahooda oo dhan waxay ka fekerayeen midka aakhiro imtixaamka waxay ka fekerayeen imtixaamka aakhiro kulligood dhinacaasi waxa way u jihaysnaayeen marka annaguna insha allahu aan isku dayno qof walba ha isla xisaabtamo caqligiisa ha fikiriyo ha xisaabiyo caqligiisa macnaha waxyaabaha danta u ahoo masaalixdiisa aakhira ha garto fa yuqaalu waxaa loo leeyahay markii su-aashii la weydiiyo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka jawaabo malaa'igtu waxay u leeyihiin waa munkar iyo nakiir eh nam iska jiifo saalixan xaal aad tahay mid suuban oo wanaagsan qad calimnaa waan ogaanay inhu sha'niyo kunta inaad tahay la muuqinan mid yaqiinin haya bihi nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam inaad nabi moxamed yaqiin u hubto oo aad jeceshahay oo rasuulkaagi ou yahay waa iska kaa weydiinayna waa hubnaa waa ku aragnay iska jiifo wax kaaba'aya ma leh qabrigiisa loo waasiciyaa ilaahay ha nagu daro layr jannaa loo furaa baa la yidhi markaasuu waxa weeye toddobaatan dhudhun intay la-eg ama ishiisu intay qabato oo qabriga waasic looga dhiga ciidda isku soo dhowaanay markaasi dhunkoonay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam camalkiisiibaa u imaanaya oo shay wanaagsan lagu soo suureeyey markaasuu leeyahy anaa rukuub kuu noqonaya aad qiyaamada igu marayso anaa daabad ku ah anaa iftiin ku ah anigaa ku ah waxa weeye ee dood ku ah qur-aankiibaa kuu imaanaya khayrkaagiibaa kuu imaana tawxiidkiibaa kuu imaana wax kaa maqanba male subax walba iyo galab walba gurigaad ku leheed jannadaa lagu soo bandhigaa markaasaa lagu leeyahay qabrigana jannaad ku tahay ku haysataa qiyaamada markaad timaadna kitaabka gacanta midigaa lagaa siinaa xawdka nabigaad biyo kacabe siraadka fudayd baad ku mare gurigaas baadna jannada ku leedahay haddaba sii fiirso hadhow ma oqoo weynaysid nafta marka laga qaadayana maxaa loo leeyahay yaa ayatuhannasu lmudma'ina irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii wadkhulii jannatii ilaahay kuwaasa nagu daro wa ama almunaafiqu waxaan gelaynaa ruuxii aan fiicnayn oo qalbiga ka jiranaay oo nabi moxamed aan jeclayn calayhi salaatu wasalaam ama aan yaqiinsanaynba wa ama almunaafiqu ruuxa munaafiqa ah aw ilmurtaabu ama midka shakisane la yidhaahdo shakisanba raawigii asma ka wariyey wuxuu yidhi laa adrii kalama ogi ayu daalika labadan hadalkii ka ahoo qaalad asmaau ay tidhi asma midkay tidhi kalama aqaan anugu fa yaquulu ninka qalbiga ka jiran wuxuu leeyahay markii nabiga la yidhaha ma hada rajul wuxuu odhanayaa munaafiqu fa yaquulu lmunaafiqu wuxuu odhanayaa laa adrii anugu ma aqaano dadkaan oon ka maqli jira iyagoo hadal dhahaaya anna waa ka daba dhihi jiray nabiyaa jir nabiyaa jir laakiin maba rumaysnayn maba aqaanba muxuu nebiya musiibo waayo walaalayaal muxuu nebi yahay maanta ama rasuulka in la barto in la barto waxaan aragnay oo aniga hadda aan idinla hadlaayo indhahayga ku arkay dad odhanaya ilmo waaweyn oo qaan gaaray oo waddamadan yurub dhinac ka jooga oo odhanaya waxa weeye rasuulka in la bartaa waajib miya calayhi salaatu wasalaam rasuulka in la barto waa qaangaaro toban iyo siddeed sano toban iyo sagaal sano toban iyo toddoba sano kanuu yaraa dhaafay rasuulka in la barto calayhi salaatu wasalaam arkaanu islaam ma yaqaaniin rasuulka in la bartaa waajib miya muxuu yahay nebi moxamed aad baan u naxay qof soomaali ah oo islaam ah oo waalidkiisii qur-aanka akrinayo oo maanta ilmahoodiiyo qaangaara maanta ay odhanayaan nabi moxamed muxuu yahay calayhi salaatu wasalaam walaalayaal miyaan khatartan lagu soconin in nabi moxamed marka dambe qabriga la yidhaahdo laa adrii maba oqoonba soo ma imaanayso marka ilaa waa laisku imtixaamaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma aqaano laa adrii anigu ma ogi ruux kastoo muslimahow khaasatan soomaalida adduunyada u soo doonatay debadaha oo diin la-aanta dalka gaaladana soo gashay zaadna aan jiscin aakhira iyo iyo iyo cilmiyo diinna aan la soo gelinay ogaada inay aakhirkiina u dambay doonto haddaadnaan maanta isdaba qaban nabi moxamed laa adri inay noo dambay doonto haddaan rasuulka hadda loo soo laaban calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa iyo rumayntiisa iyo barashadiisa sunnadiisa iyo la barto wanaaggiisa nabiga haddaan hadda loo soo jilbalaaban oo aan loo soo noqon oo aan di ila laga tooba keenin fisqiga iyo dhibka iyo qaladka lagu jiro mas-uuliyaddii laga soo bixi waayey markii la dhinto waxaa kuu dambayn doonta laa adrii nabiga dhammo la sheegay anigu ma oqoon ma ogeyn anigu nabiga dad aan wax ka maqli jiray waa tan samictu nnaasa dadkaan maqli jiray yaquuluuna shay-an ayagoo wax oon dhahaya nabiyaa jira fa qultu anna wa iska dhihi jiray laakiin wax anigu aan aqiin oon oqoon ku dhahaaye ma aha saasaa kuu dambay doonta waana musiibo ilaahay hana badbaadiyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kuwa bartoo qirah waan qirsannahayo ku toosnaada jacaylkiisa ka wada run sheega xubbigiisa lagu irsaaqa ilaahay naga dhigo shafaacadiisana qiyaamada aan la dafirsiin oo aan shafaacadiisa laga hoojin shafaacadiisana ilahay hana siiyo xubbigiisa ilahay hana siiyo kuwii ku daydan allaha naga dhigo sunnadiisana raaca intaas ayaan casharkeenna caawa kusoo koobayna ilahay hanagu anfaco hada wbillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu